kulan wacan oo wanaagsan meel walba joogtaan iyo si kasta maqalka raadiyaha cadaado idin soo gaariyaba kusoo dhawaada barnaamijka xulashada warasida oo habeen kasta hadaanku aad maqashaan marka laga reebo habeenada jimcaha
waan dilaacay rabaa raashin baan iska badiyay
yaa allo calool dheragtay aqli ma leh xataa cibaadadu waa ku dhib cimri gaabina way leedahay dheragta badan dibiryo weyne deriskaaga weli ma daymoote maya sow kuu doqonnimo maaha deriskaaguu baahan keliga inaad dibirtaa haa laakiin dib dambe u dhici mayso anuun diriiska eegin dibiri maayo saasaa kuron
mar kale kulan wacano wanaagsan saaxiibayaal waahnimo arbaca khamiis ay soo gelayso taaridan ay ku astiisan tahay soddon iyo kowda bisha toddobaad ee julaay sanada labaatan toban iyo sagaal waxyaabaha caawa barnaamijkan aan kusoo qaadi doono waxaa qayb ka noqon doona ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ayaa dad isku qoysta waxay ku dileen qaybo ka mida gobolka shabeellaha hoose khasaare isku jira dhamshiir dhaawac ayaa la soo warinaya faahfaahin ku saabsan ayaad maqli doontaan saaxiibayaal qaar kamida musharixiinta maamulka jubbaland ayaa warwale xoogan ka muujinaya tegitaanka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibyaal waxaan goor idiin soo gudbi doonaa faahfaahin ku saabsan waxyaabaha kale caaw barnaamijkan kusoo qaadan doona waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta galaan ayaa maanta xarga ka jira dhismo cusub oo laga hirgelshay magaalada baydhabo ee caasimka meelgaarka koonfur galbeed waxaad idiin soo gudbi doonaa saaxiibyaal faahfaahin ku saabsan guddoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa maanta khudbad u jeesay xildhibaanada baarlamaanka maamulka jubbaland khudbadaas waxay ku saabsan tahay ayaan xog idinka helnaa barnaamijkan ayaan gorow idinkugu soo gudbi doonaa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaalka soomaaliya ambasador axmed ciise caawad wuxuu maanta xaafiiskiisa kula kulmay safiirka kenya ee soomaaliya waxay ka wada hadleen ayaan barnaamijkan caawa idinkugu soo gudbi doonaa banaanbax xoogan oo lagu soo horjeeday fargelinta dowladda federaalk soomaaliya ku haysa doorashooyinka jubbaland ayaa maanta gelgelay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose faahfaahin ku saabsan ayaad maal doontaan qodobadan ugu soo kordha xogantii kalamaan qaybaha dambe ee barnaamijkan wax ku dhegeysan doonteen heesta qodobadaas waxaan kusoo korinta barnaamijka ugu jirnahaya dhegeysta doontiin barnaamijka waxaa soo sara kanan ka tegi doonaa anigoo xasana saaxiibkay galab maxamed ibraahim ayaa barnaamijka caawa ii farsameynaya waa mar kale iyo xulashada wareysida waayahay saaxiibyar kusoo dhow barnaamijka dhex waxaan ku bilaabayaa gobolka shabeellaha hoose wararka laga helayo gobolka shabeellaha hoose ayaa waxay kusoo waramayaan in ciidamada dowladda gaar ahaan kuwa loo yaqaano baangaraafta dad shacab ah ay ku weerareen duleedka magaalada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose weerarkaas ayaa si gaar ah waxaa looga beegsaday beeraley ku taala banaanka magaalada halkaas oo ay ku sugnaayeen dad beeraley ah inta la xaqiijay waxaa weerarkaas ciidamada ay ku dileen ilaa lix qof oo la sheegay inay iskuqays ay ahaayeen sidoo kale waxaa la sheegay in halkaasi lagu ayay ruux kale oo ku sugnaa beerta weerarkaas oo ka dhacay sida ay xaqiijiyeen ila deegaankaasi ku agdhowa sidaana wararka aan ka helayna ciidamada afiliyo weerarkaas ayaa kasoo baxay saldhiga milatari ay ku leeyihiin deegaanka baladugle ee gobolka shabeellaha hoose ilaa hadda lama oga sababta loo laayay dadkaasi rayidka ah balse marar badan ciidamada dowladda iyo kuwa midooda afrika ama smiya dad shacab ah sidan kale waxay ku dileen qaybo ka mida gobolka shabeellaha hoose dhacdadii ugu xooganeed ayaa shan labaatanka bisha agoosto ee sanadkii labada kun dobiyo tobankii ka dhacday deegaanka lega bariise kadib ninkii ciidamada dowladda iyo kuwa ajaanimo ah ay dileen toban qof oo beeraley ahaa kuna sugnaa gudaha deegaanka bariire ee gobolka shabeellaha hoose dhegeystayaal xiriir aan la sameynay maamulka degmada walaweyn iyo sidoo kale ehelada dadkaasi wax ku noqday weerarkaas ciidamada xoogga dalka ay ka fuliyeen duleedka magaalada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose nama aysan suurtogelin balse saaxiibayaal markii ugu horreysay warbaanta la hadlan barnaamijkan ayaan idinkugu soo gudbi doonaa
dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada
dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meer oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiba qof dhaliilaya dalkiidinkaa qarribay
habka aad wada qabtaan qabkaad wada hubantihiin cudurka aad wada qabtaan
kulan wanaagsan ayaan leenahay saaxiibayaal barnaamijka waxbarashada waraysiga ayaa dhageystaan raadiyaha hadaado ayuuna idinka imaanayaa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaa maanta ka dhacay banaanbax xoogan oo looga soo horjeedo dowladda federaalka soomaaliya dadka banaanbaxa dhigaya ayaa kasoo horjeeday faragelin ay sheegeen in dowladda federaalka soomaaliya ay ku hayso arrimaha jubbaland gaar ahaan doorashooyinka ee dhawaan lagu qaban doono magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose kubanaan dadweynaha ka kala yimid xaafadaha kismaayo ayaa waxaa socdheer ay kusoo mareen wadada halbowlaha oo ah halkaasi waxayna wateen barar ay ku qoryihiin qoraallo ka tarjumaya midnimada jubbaland iyo kuwo kale sidoo kale dadka dhigaya banaanbaxan ayaa odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta iyo shacabka jubbaland ugu baaqay si ay uga qayb qaadan lahayeen ilaalinta nabadgelyada iyo xasiloonida deegaanada jubbaland dadkan ayaa waxay isku tukeen fagaaro weyn oo ku yaala gowdaha magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose halkaasi warbaahinta kula hadleen shirad badan baa soo dhacay muhiimadda kulankeena maanta waxa weeye inaynu soo bandhigno codkeenna iyo aragtideenna ku saabsan doorashada jubbaland jubbaland waxaa ka jirta doorasho insha allahu tacaala xilli low dhacaysa doorashada wax badan baad ku xayndaamna oo ku wareegsanaa waad la socotaan meeliyaha iyo saxaafadda iyo waxa ka dhacaya waad la socotaan inay arrintu faragelin iyo buur siyaasadeed iyo waxyaalo badan ay jireen si nabada waxaan rabnaa inaan bulshadayda iyo dabanagoo ah ee jubbaland gaar ahaan kismaayo ku sugan aan muujino aragtida aan ka qabno doorashada jubbaland iyo sida rabna inay u dhacdo waxaan haysanaa boorar ay ku qoran yihiin hadaladii aan dhihi lahayn cid kasta uu doorashada qusayso doorashadu waxay qusaysaa darafyo badan dowladda federaalka ee soomaaliya bulshada caalamka nimanka la dhehe ee soomaaliya caawiya dadka faraha badan ee dibadaha ka qaylinaya dadkii doorashada qabsan lahaayee iyagu hawsha u ahayd jubbaland doorasho maanta lagu qabto uguma horeyso doorasho waxaan soo birnay laba kun iyo saddex iyo tobankii xilligii ergadood ku dooratay madaxweynaha jubbaland jaamacadda waxaan qabanay doorashadii laba kun iyo shan iyo tobankii lagu doortay baarlamaanka jubbaland iyo madaxweynaha jubbaland waxaan qabanay doorasho qaran oo halkan laga doortay koob iyo konton xildhibaan oo labada aqal ka kooban intaaba ma cid bay noo ilaalinaysay oo ciidamo shisheeye baa nala jooga noo waardeynay inagaa qabsana soo maayo haddana waxaan taagannahay doorashada inagaa qabsanayna insha allahu tacaala annagoo awood ahaan dhaqaale ahaan ciidam ahaan siyaasad ahaan ilaahayna ku xilan inaan qabsanaan rabna haddii la yidhaahdo waxaan la yaabanahay marka dowladda soomaaliya waa dowladdii aan ka soo farxanay waayo dowladda ka horreysa dowladdan waxay noo samaysay xasan sheekh madaxweynaha ka ahaa maamul goboleed bacdal jiisan kadib halkaasaan kusoo gaarnay madaxweynaha soomaaliya hadda maanta jooga waxaa laga rabay inuu ka dhamaystiro meesha kasii qaado oo u dhamaystiro dowladda inta kale wixii naga maqnaa heer horumar aan gaarno waxaa looga baahnaa horumar inuu na gaarsiiyo waxbarasho caafimaad biyo nadiif ah hooyada dhallaanka meelay ku dhalaan inta horumar lagu gaar lahaa dhaqaalaha xamar lagu cunaya iska yaala in la soo gaarsiiyo maamul goboleedyada maamul goboleedka jubbaland gaar ahaan ee aan heer ku gaarna maanta ee aan- baashi waxay ku soo koobantay shilinkii ay lahaayeen maamul goboleed in facebook lagu bixiyo jubbaland cidda duulaan kuma laha inay doorasho qabsatay rabtaa xildhibaano inay doorato kabacdina madaxweyne dooratay rabtaa wax kaloo ay rabtaa ma jiro intaasaa od marka aada moodaa in lagu haysto oo laloo diidan yahay oo laleeya aduu saan waxuma dooran kartiya sidaan u dooran mayaynu qaadan karnaa marka dowladdii federaalka oo soomaaliya aynu ka tirsanayn oo lagu faanayahay baan idin ogolayn inaad hore u martaan ma wax caqliga geli kara miyay noqonaysaa wax caqliga geli kara ma mogta waa in wax la isweydiiyo waa waayo innagu horumar baan u soconnaa nabad baan haysanaa waxa aan haysano khayrka inaan sii karamsanaa rabnaa dowladayada waa sii ku faani lahayd oo ohan lahayd alla ila wakaa dalkayga halkaasi maraya dhankooda musharaxiinta madaxtooyada jubbaland oo iyadan dhankooda warbaahinta kula hadlay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ay- ay dhankooda ay ka degeen faragelin la sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay ku hayso hay doorashooyinka jubbaland nimanka idaacadaha ka hadlahayo oo ka qaylinhayo oo dhahayo jubbaland doorasho laguma qaban karo oo xamar aad ka soo abaabushay oo xamar aad ka soo dirtay oo dadkeedii iyo deegaankeedii aad ku talagashay inaad ku qaybiso adiga iyo iyaguba waad qaldan tihiin dadka jubbaland waa wada nool yihiin waa wada degan yihiin dhibaata ma dhex taallo ka jooji dhibaatada iyo fidnada aad ku dhex abuuraysaa madaxweyne soomaaliyeed baa tahay ummadii ku taageertay oo kuu bannaan baxday weeye midda halkan joogto midda dadkii aad ka dhalatay ay ku nool yihiin weeye xigtaad u tahay dhibaatada aad u geysanayso ama aad ku wado mid anfacayso iyo mid ku noolaysa adiga laftigaagu ma ahan taariikhdaadana wax u dhimin midda dadka deegaanka kana wax u dhimin intaasaan ku leeyahay deegaankii aad ka soo jeeday oo galmudug la dhihi jiray meesha uu gaarsiisan yahay ha gaarsiina jubbaland haddaad ku tala gashay inay gaartana ma gaarayso annagoo joogno annagaa joogno annagaa ka xogogaala annagaa ku tartamayno axmed madoobe si aad wax kaga qabato haddaad weyday annagaa garanay si wax looga qabto la tartamayno kursiga inaan ka qaadano rajo ku qabno iska daa fuleynimada ku hayso ra'yi aad leedahay jubbaland ku maamul ra'yi aadan lahayn baad ku maamulaysaa madaxweyne qaran baa tahay lagaama diidano waa lagaa ogol yahay war kadaa ummadda waxa aad ku maamulayso soo nin islaam ah oo ilaahay yaqaana ma tiid soo mas-uuliyad maahan waxa aad haysaa war shacabkii cirif ilaa cirif kuu bannaan baxay oo soomaaliyeed saaka xaggee jira ma isweydiiso aniga adigu horaan u wada hadalna shacabka soomaaliyeed meesha uu joogo taageeradiisu gaarsiisan tahay maxamedow in lagu hayay u baahan tahay lamadiina ku wada hadashay baan nahay saakana meesha uu joogo waa aragnaa jubbaland waa dhismaysaa annagaa ka mas-uula annagaa axmed kula tartamayno annagaan cudur ka qabin war jubbaland kadaa qalalaasada iyo kala qaybinta iyo isku dilka aad dhexdeeda ka wado waanu aragnaa waanu aragnaa waanu aragnaa cindahana ka qarsan aan mayno madaxweyne soomaaliyeed baa tahay kursigii lagu saaray inaad wax ka qabato oo xaqa aad ku adeegto oo amni darada muqdisho ka jirto ood wasiirka amnigoon arkay aad wasiir oga dhigto oo maalin walbaba qaraxa iyo dhimashada aadan ku cisaaraynin oo gobolka banaadir oo u dambeeyey dhibaatadu ka dhacday maxamed cabdulaahi farmaajo xukuumadaadaa u baahan inaad ka shaqayso waxaad gobolada kaga shaqaynaysaa ayadaa u baahan inaad kaga shaqayso wallaahi dowladaha jaarka oo la sheegahayana inayna soo faragelin karin inayna cid kaloo xamar kasoo dirtan agaan karin dadka maanta u taagan baan ka mid ahay xilka kan ciidamada amniga kursiga anigi axmed madoobe mid qoban doona lama oga inay amniga gacanta ku dhigaan o adkeeyaan waxaan kaga baxayaa hadalkaygii dadka barobagaanka iyo dacaayadda la taagan meediyaha oo beenta sheegahaya oo adduun iyo aqran midnana aan ka baqaynin jubbaland annagaa joogno dawlad kusoo duuli karta ma jirto koox imaan kartaan jirin cid qabsan kartaan jirin cid ku dhacdaan jirin cid soo aadi kartaan jirin dadka reer jubbaland inay difaacdaan dow maamulkooda waa ku qasban yihiin dawlad dhexe oo ay la shaqeeyaan hadday arkaan oo ayada u naxaysana waa u hoggaansan yihiin midnimo soomaaliyeed bay rabaan wadajir soomaaliyeed bay rabaan qarannimo soomaaliyeed bay rabaan waa sala' yihiin inta la helahayo oo maamulkan hadda joogo uu sida tan u dhaqmahayo xariirka in loo gooyana talo guud bay ahayd dadka barobagaanka wadow jubbaland weeye meeshaa idinkala hadlahayo garoon cid qabsan kartaan jirin eeladeked cid qabsan kartaan jirin cid kusoo duuli kartaan jirin hadal xun cid la imaan kartaan jirin jubbaland ayadaa iswado ayadaana iswadayso cid ay u joojinaysana ma jirto wixii umadnimo iyo soomaalinimo iyo qarannimo iyo jiritaankeeda ana diyaar bay u tahay tartankana ayadaa qabsanayso doorashada madaxweynenimo kan xulashada baarlamaanka ayadaana u taagan annagaana ku qanacsan habina ku ah wasalaamu calaykum qaar ka mid a masaaxiinta jubbaland oo sheegay in dowladda federaalka soomaaliya faragelin xoog leh ay ku hayso doorashooyinka jubbaland uguna baaqday in dowladda federaalka soomaaliya arrintaasi ay joojiso kulanaasinagaalna saaxiibayaal xubasada warasada ayaa dhegeysanaysaa raadiyaha cadaado ayuudna keymaaliya magaalada caasimada muqdisho ee markaan hadiya ra-iisul wasaarka xukunka dowladda federaalka soomaaliyeed macdi maxamed golada qatar ayaa ku baaqay in la dabageliyo wadahadalada dowladda federaalka iyo maamulka somalilan ra-isul wasaarka xukunka dowladda federaalka soomaaliyeed macdi maxamed golada qatar ayaa sheegay in muhiim ay tahay in miiska hadalka laisku yimaado oo la wada hadlo oo hadal dhaba ah la galo laguna doodo hanaanka ugu habboon ee loo wada shaqayn karo danaha iyo mustaqbalka ummadda soomaaliyeed anigu waxaan ka soo jeedaa hargeysa hargeysaan ku dhashay hargeysaan ku koray hargeysaan wax ku bartay aragtida ah midnimada iyo iyo kala tagga waa fikir dadka somalilan ka soo jeeda ay ku kala duwan yihiin laakiin fikirkaasi oo soddonkii sannadood ee soo ugu dambeeyeyba ku dhowaad ilaa koob iyo sagaahankii laga bilaabo ah aragti dadna qabaan dadka qaarkiina ay qabaan haddii si aad yeeli weydo maxaa si kalaaba ayuu abwaankii lahaa u waaceenaa maxaa lagu dayi karaa oo kale war soddon sannadood miyaan meeshii uun taagnaanaynaa waa marar madoon dunidu hal dal bay aqoonsan tahay halkaa dal oo baasaboorkiisa aynu ku safarno oo shahaadooyinkiisa tasdiiqintooda aynu ku soconno oo hadday tahay waxbarasho dibadeed takeliya lagu tegi karaa ay kaa tahay marka in dalkii waa la wada yahay haddii la wada jirayana lagu wada jiro sifo sharci iyo dastuuri ku dhisan oo la wada hadlo qofka aragtidaa qabaana u ogolaado qofka aragtida ka soo horjeeda qaba ee ka duwan inuu dood furo oo xiwaar furo oo yidhaahdo walaalayaalow hadduu taagan yahay tani ina dhiqi mayso kumana sii socon karno soddon sanaan maraynaa maxaa xal ah haddaad adigu qabto maya waa kala tegaynaa walaalkaana qabo maya waa wada jiraynaa waa in la furaa xiwaar iyo dood si maxaa lagu sii wada jiraya waa inaynaan abuurin un falosob ama rajo ama aynaan dadka yool iyo tilmaan u bixinin ceel guntiisa aanu sayax ka muuqanin sidee baa lagu gaari karaa oo biyo looga soo saari karaa ta ay ku iman kartaa in biyo laga soo saarana waxa weeye keliya in wadahadal dhab ah la wada galo la derdergeliyo wadahadaladii u dhexeeyey dowladda federaalka soomaaliya iyo somalilan taa isagoo ka duulaya madaxweyne farmaajo ka warqabteen inuu soo saaray guddida ama commissionka dhab u heshiisiinta iyo wadahadalada dowladda federaalka soomaaliya iyo somalilan guddidaasi in ay shaqadeeda qabsato gogolna la dhigo beesha caalamka iyo cid kastoo la danaynaya iyo madal kasta oo dhexdhexaad ah oo ay walaalaheen ku qancayaan kuna niyadsan yihiinna la isugu tago waa halka aan rabno in ay ka soo baxdo tug ama rowdmap wadahadalladu qaataan oo lagu heshiiyo oo aakhirkii wixii markhaati duniduna ka wada tahay labada dhinacna ku wada hadleen labada madaxweynena ay isaga yimaadeen madaxweyne farmaajo markuu labada guddi ay soo jeedintooda iyo taladooda iyo maxsuulka wixii laga wada hadlay ay soo bandhigaan la yidhaha taasaynu ku gebagabaynaynaa oo loo qaadayaa afti mahaabaad ogoshahay iyo midnimo mise waxaad leedahay maya waxaan u baahannahay marka qof waliba ra'yigiisa waa u xor sidaasaa uu dhigayaa caqliga saliimkiihi annagu waxaan leenahay walaalayaalow miiska wadahadallada aynu isugu nimaadno yaynaan ummadda iyo da'yarta soo koraysa oo iyaguna mustaqbalkooda in ay ka taliyaan xaq u leh maanta shacabweynaha soomaaliyeed boqolkiiba shan iyo toddobaatan ka yar waa dhallinyaro dhallinyaradaasi waxay rabtaa in ay masiirkooda ka taliso uma baahna in ay badaha ku dhammaadaan uma baahna in liibiya uu magafa kaga ganacsado xaaladda ay ku sugan yihiinna aynu aragno uma baahna in xabsiyada kale shaqa la'aan iyo fursad la'aan soomaali meel kastaynu joogno ama waqooyi ha noqoto ama koonfur ah ay ku idlaadaan waxay u baahan yihiin in laga taliyo xalkoodu muxuu yahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed maxamed gulada qadar ayuu kaas ahaa oo sajad magaalada caasimada muqdisho ku qabtay ku sheegay in ay habboon tahay in xilligan la wada hadlo oo wadahadalkii u dhexeeya soomaaliya iyo somalilan dib loo furo magaalada hargeysa ee caasimada somalilan ayaa markaan u tilaabayaa afar dhalinyaro soomaali ah ayaa laga eriyey deegaanada maamulka somalilan kuwaas oo ka tirsanaa barnaamijka leeshaqo qaran oo inta badan lagu shaqaaleysiiyo dhalinyarta ku nool deegaanada somalilan waxaa lagu eedeeyey inay ku kaceen falal ka hor imaanaya sharciga iyo ammaanka deegaanada maamulka somalilan agaasimaha barnaamij shaqo qaran ee somalilan maxamed xuseen oliiqan muaadanka oo gorow la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dhalinyaradaasi ay qalaqalgeliyeen imtixaanka shal laga qaaday ardii barnaamij shaqo qaran oo tirahaan gaaraysa ilaa saddex boqol oo arday kuwaas oo wax ka bartay deegaanada maamulka somalilan
maanta waxaan idinku yeedhay inaan waxoogaa ka hadlo caadayii ma ahayn inaan hadee jeer saxaafadda la hadlo aad baan uga warwareegaa laakiin maanta waxay u kaliftay inaan kelmada ka idhaahdo midiyaha ilaa shalay warwareegayay oo been abuura inaan wax ka idhaahdo si dadkaan ugu bayaamiyo dad fara badan ay la soo xidhiidheen way iga codsadeen arrintaasoo ku saabsan imtixaankii shirkadda chiniiska ahi ay qaadaysay jaamacadda hargeysa shalayto iyo maanta taasoo dhalinyaro ka mida shaqo qaran ay wax ka sheeg sheegeen inta aanan qodob qodob uga hadaltaas waxaan doonaya in yar inaan xusuusiyo shaqo qaran wuxuu ahaa barnaamij qaran oo hal aruurkii madaxweynaha oo runtii guulaystay muddadii uu jiray oo shacabka somaliland ee samaha jecelle aada usoo dhaweeyeen waxqabad hor leh yididiilo u abuuray dhalinyarada ayuu ahaa ilaa iminkana uu yahay waxaana jirta oo dabiiciyana guul kasta waxaa la socda xasad iyo cadow haddaad aragto qof ama qaran guulaysta mar walba xasadka iyo cadaawaduna way barbar socotaa way bilaabantaa tan shalayna waxaan u qaadanayaa inay taasoo kale un ka mid tahay oo bilowa dhalinyarada shaqo qaran waxaa madaxweynaha iyo xukuumaddu ka galeen dadaal fara badan markay soo dhamaysteen bishii may ee tababarkii dararweyne waxaa loo qaybiyey wasaaradaha iyo hay-adaha dawladda kala duwan barhkoodna waxay dalbadeen inay noqdaan saraakiil ciidan iyadoo sidaasa ayaa haddana madaxweynaha iyo xukuumaddu wasiirka ganacsiga iyo ay ka hawlgaleen oo ay mudnaan siiyeen inay shirkadan la yidhaahdo somaliland new silk energy ay ka dalbadeen in shaqaalaha ay qaadanayso ay siiso tiro shirkaddiina way ka aqbashay iyadoona ognahay in boqolaal ama kumanyaal dhalinyarada reer somaliland shaqo laayihiin dhalinyaradan shaqo qarana la siiyey intaasoo fursadood oo ay mushaharkii qaataan laga soo bilaabo bishii juun mushaharka ugu sarreeya darajada ee shaqaalaha dawladda iyagoo qaata ayaa haddana tanna loogu sii daray waa tixgelin dheeraadahoo qarankoodu siiyey iyo dawladdoodu kamana xubin waxay ku tahay laakiin dhalinyarada kale ee shaqada le ee fara badan ee somaliland joogta waxay ku tahay in la duudsiyey oo kale noqon karta kuwana loo buriyey ujeedada laga lahaana may ahayn xumayn dhalinyarada kale la xumaynaye waxa weeyaan bal dhalinyaradan in niyaddooda la dhiso barnaamijka uu taagan yahay shaqo qarana yahay transformation in dhalinyarada laga soo gooyo ku tiirsanaanta qabyaalada iyo wixii la halmaala oo ay noqdaan dhalinyaro isku kalsoon oo qalinkooda ku meel mari kara oo kalsooni leh taasaa la waday sababtaa sana keentay in aada loo weyneeyo dhalinyarada shaqo qaranna markaan runta ka hadlo boqol kiiba sagaaliyo sagaashan waa dhalinyaro aada caqibo leh oo dhalinyaro aada u wanaagsan laakiin la waayi maayo boqol kiiba hal guracan ama aan rabaysmayn ama wax ka sii yihiin mujtamac intaa leegaysu yimid la waayi maayo haddaan usoo noqdo arrintan shirkadda jiniiska ah imtixaankeedu waxaa la qaadayay shalayto subaxnimo horaanu tagnay anigii qolada jiniiska ahi laba maalmood ka horreeyeyna waxaanu sii diyaarinaynay oonu jaamacadda hargeysa naga caawisay goobihii imtixaanka lagu geli lahaa koob iyo soddon goobood iyo shan iyo afartan macalin oo macalimiintii ugu xilkarsanaa jaamacadda ayaa loo soo xulay macalimiinta ilaalinaysa waxaa la siiyey orientation orientationkaas waxa weeye qof aan wadanin kaarka shaqo qaran inaanu imtixaanka gelin hore jaamacadda waxaan ugu sii gudbinaa liiska tirada gelaysa oo markaa ahayd sideed boqol iyo toddobiyo sagaashan qof oo dadkii siifiyada soo qortay ah ayaan u gudbinay waxay u kala qaybqaybiyeen goobihii ay ku kala gelayeen ee koob iyo soddonka ahaa goob kasta waxaa lagu hordhajiyey liiskii inta ku gelaysa iyo i d numberkii iyo telefoonkii qofka waxaanu orientation siinay macalimiintii ilaalinaysay waxaanu farray inay xitaa hubiyaan qofka i d kaarka sita shaqo qaran inuu yahay kii lahaa kaarkan oon qof kale u gelin imtixaan ilaa heerkaasaa la hubinayay subaxii markaan meeshii tagnay waxaa timid dhalinyaro kale oo iyaguna shaqo qarana laakiin muddadii deadlineku markii hore ka dhacay waktigii ay xidhmaysay araajid qabashadu ama siifiyadooda aan soo gudbin markii hore markii aan meesha isugu nimid iyagiina waxaan maadaama ay shaqo qaran yihiin aan hubina un inay shaqo qaran yihiin iyo kaadharkooda ha lagu daro ha galaan way galeen iyaguna iyagoo kaadhkoodii wata laba kalaasoo kale dheeraada ayaa iyagana loo diyaariyey sidii baa imtixaankii si wanaagsan oo qurux badan ku bilaabmay gelinkii hore ayuu dhamaaday hal beebar buu ahaa oo saddex subject ka kooban gelinkii dambe kowdii waxaa bilaamayay interviewgii wejigii labaad ee imtixaanka isagoo imtixaanka qayb ka mid ah sidaasay arrintaas u dhacday shirkadda shalayto dhalinyaradii hadashay waxay ka hadlayeen tirada oo yidhaaheen waa afar boqol oo boqol baa la qaatay saddex boqol baa iminkana la sheegayaa arrintaas waa arrin aada u sahlan iyagaana qalad fahmay sida muuqata haddaad dib u eegtaan sagaalkii abriil laba kun iyo sagaal iyo tobanka markii dhagaxa la dhigayay warshada lafteeda oo uu tegay madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan sayleey shirkadda chineska oo hadlaysa laba nin oo chinese midna af ingiriis ku hadlaya midna af chinese iyayna soomaaliya tarjumaya intuba waxay sheegayeen tirada shaqo qaran ay u qoondeeyeen inay tahay saddex boqol afarta boqol anigaa layga maqlay waxaanay ahayd hami aanu doonayna inaanu gaadhsiino iminkana hamigu waa nagu jiraa tirada badan inta ugu badan haddaanu helayno laakiin tirada rasmiga ah ee shirkaddu marka horeba waxaanad ka heli doontaan youtube-ka waxaana jeclaya inaad weliba markaad sii daynaysaan arrinkan inaa inaad soo qaadataan oo afkooda ka maqashaan shirkadda shirkaddu marna afar boqol may odhan waxaa kaloo muhiima dhalinyaradu inay fahmaan shirkaddu waa shirkad private ah oo lamida shirkadaheena localka shirkadduna waxay u madax bannaan tahay iyadoo xeerka shaqaalaha qaranka raacaysa inay shaqaalo qorato iminkaba shaqaala u shaqeeya dhismaha ka socda warshada halka laga dhisayo dee shaqaale weyaan iyagaa qorta shaqaalo kaloo iminka la socdo kuwii kormeerayey iyo kuwa tirjawaanadiiba de waa shaqaalo ay qaateen shirkadda macnaheedu maaha shaqo qaran bay uxidhantao hawl kalama qabsan karto macalimiinta iminka ay keentay oo ilaa sagaal sideed aan tiradooda filaya inay tahay de muddo xadidan bay joogayaan waxaana u yimaadeen imtixaan qaadis shaqaalo kale hadday qaadanaysa de imtixaan way ka qaadaysaa shaqo qaran hadday ku maamuustay intaa maaha wax la odhan karo way ku khasban tahay inay shaqo qaran wax walba noqdaan waa shirkad private oo xuquuqda shirkadaha kale leeyihiin leh shirkadahena localkana marna maydaan maqan iyagoo public usoo bandhigaya siyaabo dadban bay u qaataan waa ogtihiin tana kama duwanaa hay-ad dawladeedna maaha shirkadanu waa shirkad private oo lamida shirkadaha kale oo weliba investment weyn waddanka gelinaysa waan mahad iyo abaal baanan ugu haynaa inay tirada dhalinyarada ka qaadatay waanan abaalcelin ba anay dhalinyarada ku leedahay inay ku tartamaan in loo fursaddaa la siiyo dhalinyaradu waxaa kaloo shalay ka sheegeen oo qaarkood ay ka markay hadlayeen aan ka dhegeysta iyagoo leh kaarar shaqo qaranaa la sameeyey waa been aada u weyn waa buhtaan cadiim kaarka shaqan qaran gacan xafidan buu ku jiraa lamana samayn karo xataa haddii forger la isku dayo wuxuu leeyahay security oo lagu kala garan karo on la samayn karayn iskii loo samayn karayn annagaa ka mas-uula kamana dhacayso waxaan mas-uul ka ahay inay taasoo kala timaado horena umay dhicin mana dhici doonto intaan joogo marka waa arrin been caddaana oo dhalinyaradaas ay shilata meesha ka sheegayeen dadkii waa wada shaqo qaran kaarar baa jeebabka lagu sitaa waa kanaw keer waxaas akhriyay waa mas-uuliyad darro badan ay ku kaceen arrintaas ay sameeyeen kaarkaasuna waxaa fidan yahay mana jiro kaar lagula baxay imtixaanka markii la gelayay shalay waxaan control xooga saaraynay in qof aan shaqo qaran ahayn on kaarka sidan oo weliba la hubinin qofkaas inuu yahay kii kaarka lahaa inaan ugelin tusaalaan siinayaa inan ka mid a dhalinyaradii shaqo qaran oo markii darar weyn lagu jiray xanuunsaday kaarkiisii maanaanu dirin imtixaankii uu soo galay kaarkiisuna halkan u yaala xafiiska waad arki doontaan imika haddaa ubaahataan shalay xaggaa subaxnimadii u yimid liiskiina wuu ku jiraa room number ten buu ku gelayay qofka saddexaad buu ahaa inankii ilaalinayay macalinkii vigilatorka ahaa baan ugeeyey waxaan ku ihi ninkaan kaarkiisii haye loo ogolaado inuu galo way iga aqbaleen cabaar kadib u haddana yimid waa lasoo saaray waxaa sheegaraynayay kormeer kale kaarkii baa laga waayay miiskii isagoo fadhiya infigilatorkii ilaalinaya aan u sheegayna wuu joogaa laakiin de qoladan kormeerku isaga may weydiineen kaarkii markii waa kasoo saareen mar labaad baan haddana kaxeeyey saan ku ihi ogolaada bliis saasay arrintiisu tahay saasay yani u adkay tusaalehan waxaan uga jeedaa qof aan shaqo qaran ahayn inaanu geli karin meeshaas kaar shaqo qarana cid heli karayso kalena maba jirto haba yaraata waa been abuur cad taasuna imtixaankuna borsadkaasu soo maray tiradana anigaa idiin sheegay inay tahay saddexdaa boqol mar walba ahayd kana helaysaan oon jecelahay inaa weliba kawdgaraysaan oo taas aad gelisaan markaad sheegaysaan barnaamijkan waxaan aada uga xumahay sumcaddii shaqo qaran lahayd in dhalinyarada iyagii ka mid ihi inay xadgudub xoogle ku sameeyeen mas-uuliyad darro ku kaceen dadkii samataliska ama jeclaha somaliland wanaaggeeda ee dabadiya gudubba joogay ay niyadjab iyo iyo warwar geliyeen waa arrin agteeda miisaan weyn ku leh waayo dadkii naxdin iyo niyajaba way ku abuureysaa marka arrinkii ay uhanka weynaayeen dee la- midmadow laga sheego weliba malaawaala laga sheego aad baan uga raali gelinayaa cid kastoo ay dhibtay waxaan kaloo ka raali gelinayaa mulkiilayaasha hodheeladii ay magacaabeen hodheelada- hodheeladii magac dhiba inay lahaayeen imtixaan baa lagu qaadaya waan ka raali gelinaya waayo in wax qaldan ay ku sheegaan shirkaduna ma aha shirkad iyaga u xidhan shaqo qaran shaqo qaranna ma laha waa shirkad private ah intay shaqo siinaysa intay imtixaan ka qaadaysa iyadii jirtaa intii ay ugu talagashay shaqo qaran way siisay saddexdii boqol waanay ku tartamayaan saaka waan soo maray interviewgu si fiican buu socdaa maantaan u dhammaanayaa natiijaduna way soo baxaysaa dhallinyaradan waxaa kaloo dareensanahay in badan baan macallin ahaa ama maamulayay arday ardayda waxaa u caadaa haddaad aragto arday yidhaahdaa marka imtixaanka la weydiiya natiijo fiican hadduu helo wuxuu yidhahdaa intaasaan keenay ayuu yidhahdaa "Ma- markaa waa fan pride buu sitaa marka ay hooseysana wuxuu yidhahdaa intaasaa laysiiyey macallinkaa markaa taano eedda saaraa waa iska dhaqan waxaa kaloo jira oon ku arkay intaan de ma- maamulayay jaamacada iyo iyo iskuullaba ardayga ay ka xumaataa wuxuu isku dayaa inuu qaso imtixaanku ama burburo ama muran la galo oo qiishku furmo ayuu isku dayaa dhalinyaradanu shalayta hadlaysay markanay hadlayeen waxay markay kasoo baxeen imtixaanka imtixaanka markay galeen kadib imtixaanka qoraalka ah ayaa hadalkan yidhahdeen waxaan u qaatay inay yihiin dhalinyaro aan rajo ka qabin natiijada ay ka heli doonaan imtixaankaas markaan aqaano waa aragnimadeeda arday iyo la dhaqankeeda saasaan u arkay inay yihiin markay waxaan akhriyay waa kadib markay imtixaan ka soo baxeen ee hawlahan iyo waxaan axun iyo musuqmaasuq iyo siis muse u socotay shalatoo dhan warkoodii xumaa ee beenta ahaa ee faafiyeen dad badan oo reer somaliland niyajab buu ku keenaya runtii intaa ilaa xalay waa laisoo weydiinayay waxaa kaloo iyadana mucjisada ila ahayd midiyahaan eegayey t v t v-yada kamid a wuxuu soo- soo xiganayay arrintan weriyihii baa ka warramay weriyuu ma odhanayo sida ay sheegeen ama ku andacoonayaan ama ereyo saasama isticmaalayo wuxuu ka dhigaya war xa- de xaqiiqa ah oo kama dambaysa wuxuu leeyahay waxa ku gadaaman musuq maasuq imtixaankii la qaadaya waxa xaqiiqu ka wada dhigaya xaqiiqana uu hayayni ma jirto akhirkii wuxuu kusoo gabagabeynayaa wariyahaas dhinacii kale dawladda iyo agaasimihii oon isdalacnay inaanu la xidhiidhana uu ka muquurta meel uu igula soo xidhiidhay wariyaha isuna ma jirto haddii laga tegi waayo waxaa fariinii soo qoray t v-ga la yidhaha calson fariinii soo qoray oo yidhi calson arrintaa maxaa ka jiray waxsaas marka xitaa dhaqanka wariyaashu waa inay dee ilaaliyaan anshaxa oo qofka ilaadaan waa claim garanaya qofkaas wuu sheeganaya waxa ama wuu ku andacoonaya laakiin xaqiiqa iyo kama dambaysan aanu ka dhigin warka uu uu sheegayo kan anuu sheegaya waa lamid sida uu sheegay bay odhan karaan laakiin war xaqiiqo kama dambaysan inaan ka dhiganna waa waa arrin aan la toosnayn oo wanaagsanayn barnaamijka shaqo qaran wuxuu leeyahay xeer iyo nidaam iyo nidaamka shaqada xeerkiisu wuu qoran yahay waa ka halkaa ku qoran dhalinyaradana iminka waxay ku jiraan carabis shaqo mushaar bay qaataan bishii juun laga bilaabo mushaharka darajada ugu sarreysa ee ee shaqaalaha dawladda ay qaataan fursadahan kalena waa dheeraadee la siiyey waxaa qabanaya xeer kastoo shaqaalaha dawladda qabta dhaqanka shaqo qaranna asalkiisa waxaa loo sameynaya shaqo qaran dadka loo soo marinaya inay anshax iyo wanaag iyo wax lagaga daydo yeeshaan way ka duwanaadaan dadka role model noqdaan dadka laakiin dhallinyaradan way ku xadgudbeen waxaanay kalifaysaa in tallaabo laga qaado afartii abuuray waxan ee ka hadlayay meesha in tallaabo laga qaado khasaba waayo kuwii ka dambeeyey had hadlay waa kuwo consequence wixii ka dhashay weeyaan iyaga xumaantoodii ay sameeyeen afartaa dhalinyarada ah magacyadoodii halkana ku hayaa waxay abuureen wasakeen yani nijaaseen oo kale ku sameeyeen barnaamijkii iyo quruxdiisii iyo loo hanweynaa waxay niyajabiyeen shacbiga somaliland ee samaha jaar waxay xitaa ku xadgudbeen dhalinyarada kale ee iyaga ay magacooda sheeganayeen ee shaqo qaran oo boqol kiiba sagaal iyo sagaashan dad wanaagsana ayay ku xadgudbeen ay magacoodii ku shaqaystaan ku shaqa tageen taasi waxay kaliftay in wadatashi laga yeesho guddi qaran baa jira oo barnaamijku leeyahay guddigii qaranka iyo xafiisku inay wadatashi ka yeeshaan tallaabadii laga qaadi lahaa dhalinyaradaas dhalinyaradaas waa afar waa kii ugu horreeyey hadlay ee isxabeebinayay afartaas tallaabada laga qaaday waxa weeye waxay kale yihiin cabdalle siciid xaaji cabdilaahi askar oo sitaa ka numberka kun iyo sideed boqol iyo sagaal iyo sagaashan xamde ismaaciil ibrahim maxamed oo sidataa laba kun iyo koob iyo siddeetan axmed kilaas jibriil kaahin oo sita kun iyo sideed boqol iyo labaatan cabdirasaaq kayd cabdi cali oo isna sita kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo afartan waa id kaadhadooda id kaadkan waa wax la soconaya ilaa mustaqbalka kaadkan qiimo gaar u leeyahay tixgelin buu siinayay waxyaalo fara badan dhalinyaradaas tallaabada la gartay in laga qaado waxa weeye in laga xayuubiyo xubinimadii iyo xuquuqdii shaqo qaran gebi ahaanba kaalarka ay sitaanna la qiimo tiro laga bilaabo saacaddan iminkaan hadlayo kama tirsana shaqo qaran dhalinyaradaas waana ficilka iyagu la yimaadeen anshaxdarada ahaa iyagoo kari karayey haddii ay u baahan yihiin war iyo xog inay helaan inay weydiiyaan cidda ugu dhow xafiiska yimaadaan ama annagana weydiiyaan waxay xadgudub ku sameeyeen shirkadihii maalgashiga waddanka ku sameynaya oynu u baahan nahay oo markay halkan ka rawaxeen imtixaankii ka qadayn kari waayeen ugu tegeen jaraanhadii intii ay soo qadayn inay kusoo noqonayen saamacadda interviewga ay xadgudub kula kaceen waxay ku xadgudbeen dhaqankii loogu talagalay dhalinyarada shaqo qaran inay yeeshaan waxay ku xadgudbeen xeerkii caribiska shaqo iyo shaqaalaha dawladda xadgudub fara badan bay ku kaceen dhalinyaradaas sidaa awgeed waxay muteysteen in laga saaro xubinimadii shaqo qaran ay ahaayeen iminka wixii ka dambeeyana maaha dadweynaha unbay kamid yihiin kaalarkoodina waa la qiimo tira fariintaasna waan gaadhsiinayaa iyagoo keliyana maaha ciddii wax noocaasoo kalea ku kacdo waayo meesha waxaa la doonaya mujtamac hagaagsan oo toosan in la helo haddaan ashaxmarani jirin oo qof kastaa wuxuu doona samaynaya dee ma shaqaynayso wadanna la noqon maayo qaranna la noqon maayo marka intaasaan jecelahay inaan fariinta iga gaadsiisaan waxaan filayaa wixii inaan iftiimiyey wixii u baahnaa in wax la la iftiimiyo haddii aada wax qabtaanna waa
gudoomiye waad mahadsan tahay arrimo badan baad ka hadashay laakiin su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay bal dhalinyaradan kale ee ku gelaysay imtixaanka hoteelkan garanahadi aada u haystay warbaahinta ama warbaahinta bulshada ku kulanto dhalinyaradaas iyagu maxay ahayen bal bulshada u iftiimi qodobka labaadna waxa uu yahay tirada facebook ama bej barta aad ku leedihiin facebooka waxaa laba qoraalba laga soo kala qaado midna odhanaya waa afar boqol dhalinyarada midna waa saddex boqol labadaa qoraalna waxay ahaayeen labada qoraale inta badan la xiganayay in saddex afar boqol loogu talagalay boqolkii kalena halkaa lagaga qaaday imtixaankii arrintaasi maxaad maxaad bal caddayn u haysaa in saddex boqol loogu talagalay dhalinyarada shaqo qaran boqolkaa qofna aanu ahayn boqol si kale u baxay oo halkaa ay ku gelayeen arrintaa maxaad maxaad ka odhan lahayd
waa su-aal wanaagsan aan ku horreysiya ta tirada inta la qaadanaya tirada caddayn waxaa kugu filan shirkadda waxaan bixinaysay in afkeeda laga qaado waanad ka heli kartaan haddaad doontaana waan tusi karaa imika idinkuna waa baari kartaan taa caddaynta iyadoo af jiniis lagu sheegayo af ingiriis lagu sheegayo af somaali lagu sheegayaba maalintii dhagaxa la dhigayay caddayntaasa noogu filan tan afarta boqola anay iga timid waxaanay ahayd ambition doonis waana jecel in wax walba inoo bataan laakiin shirkadda marnaba kama iman afarta boqol mar walba saddex boqol bay ahayd ana shalata saddex boqol baan sheegay marar hore maalintii loo xidhayay dhalinyarada shaqo qaran ee darweynena saddexa boqol baan sheegay afarta boqol anaa sheegay waana wax doonis bay ahayd in noo korodho qolada kale ad weydiisay halkan imtixaan ku gelaysay anuu xoogaalumeeyey garaan hadina ma tegin kamana warhayo shirkaduna iyadoo madax banaan shaqaalaha qaadanayso
imika su-aal kalean kaa weydiinaya dhalinyarada afartan dhalinyaro ah waxaad qaadateen go-aan ah in imika guddi ahaan aad xilkii ka xayuubisaan ma odhan karnaa maadaama dee dhalinyaro yihiin oo qalad geli karaan ma odhan karnaa go-aanka mid ka dhowoodu heli karays xamdi xuseen oleeq nimaadanka oo ah agaasimaha barnaamijka la yidhaha shaqada qaran ee somaliland ayuu kaasoo maanta sheegay in ay shaqada ka eriyeen afar dhalinyaro ah kuwaasoo lagu eedeeyey in deegaanka somaliland ay ku kaceen falal ku hor imanaya sharciga iyo ammaanka deegaanka somaliland kulan wanaagsanlana saaxiibiyo dhexdashada waraysada ayaa dhegeysanaysan qayb ugu dambe barnaamijka ka soo gaarnay magaalada dhisa marga caasimada galmudug ayaa markaana adiya ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee soomaaliya mudane xasan cali kheyr ayaa maanta kulan la qaatay xubnaha guddiga qabanqaabada shirka difrisiinta galmudug oogaasoo kasoo laabtay socdaal dhowaanahan ay ku mariyeen qaar kamid a deegaanada galmudug kulankaas oo laga hadlayay dargelinta qorshaha difrisiinta ee galmudug iyo kamirdaadinta shugunaha dhulsamareed ka furmaya agosto shanteeda labada kun iyo sagaal tobanka lasugu keenayo dhammaan beelaha deegaanada galmudug si loogu diyaariyo dhismaha galmudug loo dhan yahay guddiga ayaa ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre uga warbaxshay nafsida kasoo baxday kulamadii ay la qaateen iyo fariintii ay gaarsiin bulshada deegaanada xiraale hurshe balanballe cawdawaa gaalkacyo iyo magaalada cagaado oo xarun ah baarlamaanka galmudug ra-isul wasaare xasan cali kheyr ayaa guddiga faray in laba jibaaran dowladda ay ku gudanayaan waajibaadka ka saaran shirka si loo gaaro hadalka guud oo ah in la helo galmudug loo dhan yahay si adeega bulshada galmudug ka qayb qaadato horumarinta qarnamada umada soomaaliyeed shirkaasi markasoo dhamaaday kadib waxaa warbaahinta la hadlay cabdiraxmaan macalin cabdullahi baadiyo oo ah gudoomiyaha guddiga shirka difrisintada deegaanada galmudug waxaan warbixin kala qaadanay ra-iisul wasaaraha mudane xasan cali khayre iyo sheekh shaakir oo ah gudoomiyaha xukuumadda galmudug ayaan caawa la kulanay waxaan siinay warbixintii iyo waxyaabaha aan soo aragnay waxaan u sheegnay tabashooyinka dadka meelaha kala jooga oo ay tabanayeen markaan la kulanay waxaan u sheegnay dadka reer galmudug meel kastay joogaanba inay nolosha caddeeyeen inay diyaar u yihiin inay ka soo qayb galaan shirka ka dhici doona dhuusamareeb tabashooyinka ugu muhiimsan ay qabeen inay ahayd arrimaha amniga inay hubiyaan inay meesha ay tahay meel aamin oo la isugu imaan karo ayay noo sheegeen waxay noo garantiireeyeen muxuu ahaa labaduba waxay noo garantiireeyeen sheekh shaakir iyo baraan ministarku waxay noo garantiireeyeen amniga magaaladan inuu noqo amni la isku hadlayn kara inuu noqonayo saas ayay noo sheegeen waxau kaloo noo sheegay sheekh shaakir in magaalada dadka jooga ay abaabuleen oo dadku ay guryahii degi lahaayeen iyo si loo soo dhawey lahaay iyo talaabasho weyn ay magaalada ka socoto oo dadku mataqaana marxabaysiinteedu ay ay diyaar yihiin saas ayuu noo sheegay annagana waxaan ku boorinay in ugu ugu hambalyenay hawsha meesha ay soo gaarsiiyeen ayakuna aad iyo aad ugu farxeen shaqadaas oo qaban magaalada garowe caasimada dowladda puntland ayaa markaan hadiyaa garoonka la yidhaha miro awaara oo ku yaala magaalada garowe caasimada puntland ayaa maanta waxaa dhagax dhigay madaxweynaha puntland saciid cabdilaahi deni si horumarar kala duwan lagu sameeyo furitaankii xafladaasi ayuuna saciid cabdilaahi deni hadalkan ka sheegay wasiirada golaha baarlamaanka maamulka gobolka iyo degmada xiriirada kubadaha ee puntland ururada dhalinyarada guddiga dhismaha garoonka miro awaare iyo dhammaan inta ka soo qayb gashay munaasabadan qiimaha weyn ugu fadhida dadka reer puntland oo ku soo deegantay koob iyo labaatan guudadii aasaaskii puntland waxaan ku faraxsanahay in maanta munaasabadaha toddobaadka iyo puntland ay qayb ka noqoto dhagaxdhigga garoonka miro awaare ee magaalada garowe caasimadda puntland xukuumaddan waxay ahmiyad gaara siinaysaa dhalinyarada iyo horumarkooda waxay si gaar ahmiyadu siin doontaa dhinaca sboortska oo ah qaybaha ugu waaweyn ee isdhexgalka bulshada iyo kobcinta garaadka iyo jismiga bulshada iyo dhalinyarada waxaan ballan qaadaynaa haddii ilahayno wasaaradda iyo xukuumad ahaanba in muddada aan joogno garoomada puntland xoogooda magaalooyinka waaweyn ay ka dhismi doonaan garoomo casri ah oo u qalma xayaaraha waaweyn in lagu qabto waxaan maanta halka caddaynaynaa qaybta koowaad inta ka dhigan oo boqolka kuna shanta bisha agoost inay bilaabado dowladdu inay ku ballan qaadaysaa waxay kaloo ballan qaadaysaa inay dhammaystirna wejiga kale ku xiga iyagoo iyo magaalooyinka kale gaalkacyo iyo garowe iyo boosaaso oo saddexdaas ah fayska koowaad oo aan rajaynayno inay kacaan kadibna kuwa kale ay kuxiyaan haddii la helo waxaan rajaynayaa oo iyadana golaha xukuumadda ka mid ah in dib loo soo celiyo naadiyadii puntland oo qorshihii hore wax laga bedelo oo naadiyadu ay ku baqaanisnaadaan wasaaradaha dowladda si bajetkooda loo xalliyo waxaan rajaynaynaa cayaaro iyo wareegyo joogto ah oo dhallinyarada aan ka kala goon inay qabsoomaan waxaana rajaynaynaa insha allah inay qeybihiis ka noqon doonto horumarka puntland ay gaartay haddaysan dadkeeda horumarin horumarka dhismahood macno samayn maayo marka waxaan ka rajaynayaa dhallinyaraduna iyaguna inay u diyaargaroobaan inay dhismo caqiisiyaga la yimaadaan aniga hadda maga garanaya dhallinyarada goora cayaaraysa maxaa yeele inta badan ama howlo kale ku jiraan aan isla garanayno ama khadka waa ku maqan yihiin marka ba waxaan ka baqaya garoobada wax ku cayaarin waayo marka waxaan rabaa in dib loo soo noqdo oo hiwaayadda caafimaadka qofka u leh wakti la geliyo facebook iyo propagandada la yareeyo tartanka dagaalka facebook lagu galaya garoobadana laisugu soo baxsaasaas yaraa laheen marka waxaan rajaynayaa sidii la oran jiray jismi caafimaad qaba ayaa caqli caafimaad qaba ayaan u rajaynaynaa in dhallinyarada reer puntland jismi iyo caqli caafimaad qaba oo la dagaalamo muxaadaraadka oo la dagaalamo rajaxumada oo la dagaalamo kursiga oo la dagaalamo caadooyinka xun ee dhan ee kusoo batay bulshada waxaana wasaarad ahaan iyo ururada dhallinyarada si dhow uga wada shaqayn doonaan sidii loo horumarin lahaa dhallinyarada waxaa hadda gacanta lagu hayo oo dhawaan lagu dhawaaqi doonaa sanduuqa horumarinta dhallinyarada oo qayb ka qaadan doona noloshooda inuu wax ka bedelo waxaan rajaynayaa arrimahaas waaweyn ee dhallinyarada ku wajahan ee ballanqaadyadana ku xardhanaa inay rumeedaan haddii la hormiyo asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu سيد عبد الله الدين oo ah madaxweynaha Puntland ayuu ka asaasay maanta dhagax dhigay garoonka Liiramir Awaare ee ku yaala magaalada Buurawe caasimada dowladda Puntland ee guddiga barnaamijka ayaa ka soo gaaray ku soo dhawaada cuntada kooxaha badna ee kalamaan
waryaada reer kalamaanow maalin kasta halkaan geedkaana isugu timaadaane xaggeed soo martaan dadka geedka waa ka xihan yihiin qurbalaysu xambaara goormay noogu dambaysa waryaalehen waryaalehen anigu maanta tii ugu darayd baan arkay war ictiraaf ma heshan war caloshaa ka xanuuntan iyo na dhegayso maanta waxaan arkay boolis uu milatari baarayo war booliska amniga magaalada eega u xil saarane sidee loo baarayaa warriyo maktabadda qarankan maanta arkayay iyadoo booliis uu milatari baarayo weliga waa waalantahaye sidii qari ee xarunta gobolka banaadir u dhacay is-aamin ma jiro marka fahad iyo farmaajo xitaa waa inay isbaaraan war adeerow muuse bixiyo faysal cali waraabe midnaba lama baadho maandheeskow dowlad aanan isbaarayn dowlad maaha warnimayo waxa ma ogadiine hees uu sameeyey abaan axmed siciid saabir kooxda horseedna ay qaado ayaa wuxuu ahaa dad baa jira kula jiro haddana kaasii jiro jirkana midab kaa galo cadowga ku jabinaye iska jir
warac lahaaka alla walba mooshiida heestas walba dilayn oo dhegaysoyniyow mid cusub iyo lafta garan sameey war axmed madow baa la xameeyey naga dhegayso war waa soo saarisi daniye maad ka dhagaysataaniin oo dhegaynsadahe markan dad baa jira soo socdo jabhadii soo diratayo jid furan baan soo arkay iska jar
iska jar somalilaney iska jar waar ma jabhaddii caraa idin soo gashay war dowladda beenta ka daaya jid faranu ma jira xataa kii marka almukraona mar afar in laga jaray waa ogtiini iska jar dowladbeena iska jar war waddada madaxtooyada soo gashaaba furane iska jar iska jar dowladeena war waxaa la yidhi jaranjarada unbuu ka galay dabar nin jiifa sid haddaan la kala qaadanayn jawrfal baa dhaca jaranjarada laftigeeda iska jar dowladeena iska jar kaale heestanu barbar miyay bedeshay war bari ku dhameeda ma lee iska jar dowladeeda iska jar maande iskow waa yaabaye dowladda hadday meel kasta iska jarto intay ka beexaysaa war duqdaani waa waalan tahay ma dowladdaana bixis iska jar dowladeena xabraha war iska jaraad ku waalateene madaxweynuhu wuxuu sheegay inay jirto xasilooni siyaasadeed waxaana uu yidhi xasiloonida aan haysano oo kale ayaan u rajaynayaa maamul goboleedyada wuxuuna sii raaciyey xasiloonida aan haysano dastuurkaad ka garanaysiin xasiloonida marka dadku ay falanqeeyeenna waxaa soo baxday inay tahay wadajooga madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre ee iska jar dowladeenna iska jar maandheeyow ma dastuurkii qabyada ah ayaa loo codeeyey iska jar eedadeeye iska jar warnimayow xasilooni siyaasadeed waxay ahayd halkudhigii cumar cabdirashiid marka ma cumar cabdirashiid baa nabadiina hol ku soo biiray mase intuu maqnaa bay dowladdu halkudhigiisii bililaqaysatay war xasiloonida siyaasadeed aad sheegaysaan iska jar dowladeena iska jar war madaxweynuhu hadduu sheega xasilooni siyaasadeed maamul goboleedyadana soo isagu madax uma aha ma xasiliyo qar'aanahel aas awlaadima ka tirsan war maamul goboleedyada laftigooda kii caasi noqda iska jar dowladeena iska jar warnimayow anigu waxaan dhihi lahaa shacabka muqdisho bugta iyo balaayadii qaraxyada dhacaya iyo balaayadayda dul saaran iska jar bulshadayda iska jar bilaahi ku xasibtaa la yidhi abo abo malowbaxo waliya wax ma kala ogina waxaa la yidhi balaayo layskula jiro balow mahle ee iska jir dowladdeena iska jar war iska jar warka weyn baan idin hayaa ee dhegaysta ogow muqdishoy ogow ogow maalmuhu siday siday kuu soo mareen mareen maaha isku mide qofkaaga muwaadinkaa dartaan u soo mitiday intuu murugaysan yahay martida kuu soo gashiyo ajnebi maafiyaa iyo mooryaankuna faraxsan yahay haddii aad moogtihi iyo hadday kuu muuqataba waxaa tahay meel mugdiya iska jar muqdishoobe iska jar warwar mahaysaane puntland waxay xusaysaa sanad guuradii kow iyo labaatanaad ee aasaaska dowladda puntland madaxdii oo dhanne ah iskugu timid owe cidday dhibaysa baraaraha puntland ilqumba ma furataanu nidhi hallabaawine baroogay ku jiraan baas ma jiree iska jar puntland iska jar war xerada kow iyo labaatanaad buu somalilaanay ku taallaaye goormaa puntland loo raray warnimiya isan walfeeha waraabteen kow iyo labaatanka oktoobar derbuwa ku goranta waniyaa way beenga sheegin madiya kow iyo labaatanka oktoobar waniyaa talbuunkan lagu gaarjiriyaan ku dhahay war annaga maxamed siyaad barre markuu sanad guulaysii kow iyo labaatanaad xuseen baa noogu dambaysay war war ma ogdiine kowda cagoosi puntland waxay u dabaaldegtaa aasaadkii maamulka galmudugna waxay u baraardiiqdaa jenaraal caydiid war yaa beentaan iska daa caydiid galmudug kuma dhibana xadar buu ku dhintay ay oota ooyin adduunyu waa dhammaati baariyo aweesa aakhiraad jira
war kuwana ma ah aweeskay u dabaaldegayaan war qabaar waa ka heshaane qorshihii galgaduudoo in dhoweed la qasaayey maxamuud iyo khayre midkeebaa ku khasaaray kharafaanse ma joogi war haanyo ani warkoosii ay dhegansoy waayahay od diidnay ka damboyta wilbasla daba teebiyiin war waxba ma ogiliine wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ahna musharax madaxweynaha jubbaland wasiir oomaan maanta waa hadlay warnimiya uniba anta baadambuundinimin iyo eja jiiday wasiir waa mahay sida madawiinaga ninka daradoo faday maandheeyow wasiir oomaan weli hawada muu ku jira war hanala duulinay waa waalantiinina dhegaysta raadiyo kulmiya isagoo la hadlayo maanta wuxuu yidhi kismaayo waxaan uga baaqday waxaana rabay buu yidhi markaan tago in qalalaaso laga dhaliyo oo dagaal laga huriyo anna anigoo dadkayga unacaya ayaan ka joogay war waa kismaayo tidsaaba hadiska baagadii booskii madawiina binaayay barax makaa rabiye barfuunka lee iigu banee war oomaar madaxweynaha kama tanaasulini axmed madow baa ka cabsanaya eega awoogood lagub war ma haysiine sayid axmed madow xiriirka dowladda waa jaray wuxuuna ku soo afjaray iska jir jubbaland iska jar warnimiyo ani warsiinhaayee dhegaysada maydheega jiray hortaa waran reedkana gaydhe odayaalkii mukoldhow ayti shabaaban weereen shabaabkii aan seeden ha ifa iyaga ale goorba marka taliyaha booliska taliyaha booliska koonfur galbeedna ma erey haanyo ayaa weylag way maabahaniinagada koran ma eri kasaasan ahe laandheeri aha dawladda hadhisay waana shabaaba hoosti ka gale wala una nagaadadahay oo anagaadada korname maaniinagada koran birraf ya eri iska jar dowlad war shabaab iyo dowladda ulma xiriira ka dhexeeya waa yaabay maxaa la jara war madaxweynaha ba sheegay in dowladda shabaab ku jiraan iska jar iska jar dowladeena iska jar waramada muslimiinta shiinaha dhibaatada culusa haysata waxaana la yidhi waana meesha adduunka ugu daran ee muslimka cariiri lagu geliyey war muslimiinta shiinaha waa u doodaye madaxweyne shim ju codkaa ma fahma camal kasaayo luqada maxawaam kasasin shawan shawan shawan shawan kuna shawan war muhu muhiim aha waaye war muslimiinta magamaar ee ruungo ayagu waa rafaadsan yihiin war dhibkuu sugaa faasiin naftiyaaba ka jarta war muslimiinta afghanistaan lagu laynayo miyaa ilowdeen maanta ama boqol baabuur lagu qarxiyey waryaana warkiinu waa tacsidii madaxweynuhu tuunis u diroo kaleeto markaad muslimiin la xerxeray ka hadlaysaan kuwa maalin kasta muqdisho lagu laaya miyaad naan arkayn war dadkaa damiirkii laga jaray warkooda inta naga dhaaftaan iska jar dowladeena iska jar war adeero iskaga jar annaga iska jar somaliland iska jar waryaa jarjarkiina maqaana isku gabgaba
وماشيين صاحبي حنت كلمان برامج كنت تقول يا تاني كلن دبي waxaan kaga tagayaa heesta bilowga barnaamijka daba la qaaday tani kulan dambe guriga gobnimo ayaana ummadda soomaaliyeed u rajaynayaa
dagaalkii la soo aftiray anuu nool ma arkayaa anuu nool ma arkayaa ilaah ma garanaye sidaynala tahay annaga haddaan ummaddiisu gabin insha allah way iman insha allah way iman insha allah way iman insha allah way iman ilaah baa garanaye sidaynala tahay annaga haddaan ummaddiisu gabin insha allah way iman insha allah way iman insha allah way iman insha allah way iman
intuu ku daran daran hajeerata
sugadeen insha allah way iman insha allah way iman insha allah way iman insha allah way iman ilaa ma garanaye cidayna tahay annaga haddaan ummadiisu gabin insha allah way iman insha allah way iman insha allah way iman insha allah way iman
Dark